alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed xadiiska afar boqoliyo toddobiyo sideetan wa can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam anas waxa uu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa laa yaqduu yowma alfitri midaan markaa soo kallihin yowma alfitri maalinta markaa ciidulfitriga ciidda afraadda waa ciidda ramadaan lagaga afuray xataa ya'kula ilamaa iyo uu ka soo cuno muu soo bixi jirin tamaraatin xabbado timira ilaa uu soo cuno yacni uma soo kallihi jirin ama uma soo bixi jirin musallaha lagu tukanayo akhrajahu albukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin mucallaqa riwaayo markaa mucallaqoo bukhaari uu mucallaq ahaan ku soo wariyey bimacnaa isagaan sanadkiisa sanadkeeda wada tixin ee xagga markaa isaga soo xigta yacni markaa gooyey oo ka bilaaban wa qaala muraja yacni nin murajo la yidhahdo ayuunbuu markaa ka bilaabay markaa riwaayada mucallaqaasina waxa uu ahaa markaa mid majzuuma uu jasmiyey ayuu markaa weeyaan wawasalha axmedu axmedna waa wasliyey xadiisku isagoo mawsuul oo xidhiidhsan sanadkiisu ayuu markaa soo wariyey waya'kuluhunna wuxuu cunayaa afraadan yacni markaa xabbado ayuu cunayaa kala dhiman bimacnaa tiradeedu aynay isku buuxin ayuu markaa cunayaa lafdiga bukhaarina waxa uu ahaa waya'kuluhunna witraa waxa uu cunayaa iyada oo markaa kala dhiman oo witri ah ayuu markaa cunayaa witrina waa tirada aan isku buuxin xadiiskan yacni qadarka dambe oo ah markaa waxa weeye waya'kuluhunna witran ama waya'kuluhunna afraadan waa xadiis saxiixa weeye culamada qaar waxay wada nisbeeyeen bukhaari oo waxay yidhahdeen rawaahu lbukhaariyu iyagoon wax qayda raacinin sida nawowiyo khulaasada iyo majmuuca labadaba uu ku sameeyey ha yeeshee ta noocaasi waa kalad oo waxa weeye haddii markaa xadiisku uu mucallaq yahay yacni bukhaari oo uu tacliiq ku soo wariyey waa in markaa aan la itlaaqina markaa la qaydaa oo rawaahuulbukhaariyu keliya layskama odhan karo mucallaqan waa in la raaciyaa sidaas aawadeed buu markaa yacni xaafid ibnu xajar uu kala saaray yacni qadarka hore iyo qadarka dambe oo uu yihi tii hore marka akhrajahu albukhaariyu tii kalena wuxu uhi waa fii riwaayatin mucallaqa yacni bukhaari waa soo wariyey laakiin waa mucallaq oo bimacnaa waxa weeye sanadka yacni ma soo wada aroorin ee raggii isaga soo xigay uu wax ka soo warinayay markaa waa xadfay oo waa gooyey xadiiskan markaa yacni waa xadiis saxiixa weeye majsuumaadka bukhaarina culammadu waxay ka qabaan in markaa saxiix ay tahay hadduu bukhaari jasmiyo aanu siiqatu tamriid ku warin ee uu yidhahdo qaala sidaasuu yidhi waxaa markaa laga qaataa in markaa saxiix ay tahay marka ilaaba ilaana waxaa la helaya iyadoo mawsuul ah oo markaa sugan baa markaa la helaya culamada saxiixisay waxaa ka mida ibnu khusayma waxaa ka mida ibnu xibbaan laakiin lafdiga ibnu xibbaan waxa uu ahaa maa kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yowma fitrin xataa ya'kula tamaraatin halaatan aw khamsa yacni lafdiga markaa yacni ibnu xibbaan sidaasuu ahaa waana saxiixiyey waxaa kaloo markaa sidaa ibnu xibbaan u soo wariyey xaakim oo isaguna markaas lafdiga ibnu xibbaan oo kale uu ku soo wariyey waxaase uu ku sii daray aw aqala min dalika aw aksara min dalika witraa ziyaadadaana waa sii raaciyey aw aqala min dalika aw aksara min dalika witraa ibnu xibbaanna waa saxiixiyey xaakim baa isaguna saxiixiyo waxau ihi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi waa ka aamusay halkaa muwaafaqo wax la yidhahda ma sheegin yacni mukhaalafo iyo muwaafaqa midnaba ma sheegin waa ka aamusay oo sukuut buu ka sameeyey yacni bakawi baa isaguna saxiixiyey oo yidhi waa xadiis saxiixa nawowi baa saxiixiyey oo isaguna majmuuca markaa ku saxiixiyey albani baa isaguna saxiixiyey saxiix ibnu maajah ayuu ku saxiixiyey sanadka imaam axmed ku wariyeyna yacni waa taxsiiniyey khusuuskiisa daciifada daciifada ayuu sanadkaa gaarnimadiisana mujalladka sagaalaad yacni marka uu ku taxsiiniyey saasi leeg shucayb arnaa'uudna waxau yihi sanadkiisu waa xasan marka calaa kulli xaal xadiisku waa xadiis markaa saxiixa weeye macnaha ama fiqiga ama axkaamta laga qaadanaya xadiiska waa midda koowaade waxaa lagala baxayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam maadaama ciidulfitriga uu ilaaba ilaa wax soo cuni jiray oo waxa uu soo cuni jirayna timir ay ahayd oo xabbado timir aan tiradu isku buuxin inuu soo cuni jiray saddex ama shan yacni markaa inuu sidaasoo kale soo cuni jiray waxay ku tusinaysaa inay markaa sunno tahay in markaa ciidulfitriga in markaa wax lasoo cuno lasoo dhadhamiyo xabbado timira in lasoo dhadhamiyaa inay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam tahay taana waxaa ku sugan markaa xikam xikmooyinka ku jira waxaa ka mid a yacni waxa waa lasoo soomanaayoo soom waajiba ayaa lagu soo jiray marka waxa weeye soomkii waajibka ahaa iyo soom la-aanta in la kala farqiyo yacniyada qudheedu waxa weeye waa maqsuud weyn weeye oo tamyiiz baa lagu samaynayaa cibaadadii soomka maxalkii ay ku sugnayd iyo maxalkaynay ku sugnayn yacni in la kala fasliyaa waa mid waxaa kale oo markaa ku sugan oo markaa lagala baxayaa in markaa timir in la cuno xabbado timir ah in la cunaa inay markaa tahay afdal oo ay fadli badan tahay xabadahana witri in laga dhigo tiro kala dhiman in laga dhigo tiro kala dhiman in laga dhigo ayaa markaa laga qaadanaya wayaakuluhunna afraadan ama wayaakuluhunna witra waxaa laga qaadanayaa yacni markaa inay markaa kala dhinaato oo witri ay noqoto ayaa markaa laga qaadanaya in allaha witrun yuxibu lwitra waxaa kale oo lagala baxayaa timirta yacni shanigeedu siduu markaa u wen yahay maadaama ramadaantii markaa laynagu yidhi timir ku afura oo ciidulfitrigii markaa la yidhi xabado timira markaa cuna yacni markaa khusuusiyada timirtu ay leedahay bay markaa kuu tilmaamaysaa iyo inay tahay cuntooyinka kale mid aan la mid ahayn sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi yaa caaishatu beytun laa tamra fiihi jiyaacun ahluh caaishaay guri aan timiri oo lin dadka markaa gurigaa joogaa waa gaajaysan yihiin waa gaajaysan yihiin cuntooyinka kale oo dhanna waa ka nafci badan tahay cuntooyinka kale oo dhanna waa ka nafci badan tahay oo waxa ku sugan fawaa'id fara badan ayaa markaa ku jira yacni marka atibada qaarkoodna waxay sheegeen noocyada markaa jidhku waxa uu u baahan yahay oo dhan hadday borotiin tahay hadday markaa macaadin tahay hadday yacni markaa tahay tamar tahay nooc kastoo uu jidhku u baahan yahay yacni timirta waa laga helayaa marka iyada iyo biyo haddii la isla helo waa lagu noolaan karaa yacni marka iyadoo qofka quwadiisii iyo xooggiisii iyo tamartiisii aan wax iska dhimay iyo faytamiinkiisii midnaba aynay jirin midnaba aynay jirin yacni cunto kaloo laakiin maqaamkeeda geli karta oo wax kastaba sidaa ugu dhammaystiran yihiin yacni ma jiraan baa atibada qaarkoodna markaa ay sheegeen waxaa kaloo la tilmaamay wakhtiga uu qofku sooman yahay yacni waxa weeye gaajada markaa haleeshay daraaddeed wixii markaa yacni macaana ee jidhkiisa ku jiray uu isticmaalay marka wuxuu u baahan yahay markaysaga macaan in jidhkiisa lala gaadho xikamka markaa la tilmaamay ka mid tahay marka sidaas aawadeed noocyo fara badan oo macaano oo kala duwan oo markaa ku jira timirtana waa jiraan marka sidaas aawadeed baa la yidhi yada isticmaala sidaas aawadeed qofku wakhtiga uu timir waayo yacni waxa weeye tan markaa ku saabsan yacni markaa afraadda yacni maalinta markaa ciidda xabadaha lasoo cunayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen marka waa inuu xalwad wax macaan waa inuu markaa soo cunaa ayay markaa istixbaabeen xadiis markaa yacni afraadda markaa ramadaan ku saabsan oo tilmaamaya hadduu timir waayo yacni markaa biyaha soo cabana marka isaga waa jira xadiiskii afar boqol iyo siddeed iyo siddeetan oo can ibni burayda ibni burayda waxaa laga soo wariyey can abihi abihi burayda uu ka warinaya buraydata alaslami buraydat ibnu lxusayb baa la odhan jiray aslami baan u ahaa qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam laa yakhruju yowma alfitri xataa yacam nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ahaa midaan soo bixin yowma alfitri ay yowma ciida alfitri maalinta ciidulfitriga ma soo bixi jirin xataa yatcama ilaa uu wax soo cuna ma soo bixi jirin walaa yatcamu ma soo cuni jirin waxba yowma aladxaa maalinta ciiduladxaana waxba ma soo cuni jirin xataa yusalliya ilaa maayo uu ka tukado rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey watirmidiyu baa soo wariyey wasaxaaxahu yacni ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiiska waa saxiixiyey oo waxa uu yidhi waa xadiis saxiixa xadiiskan waxa weeye burayda waxa uu yahay waa xadiis saxiixa culamada saxiixisee kale waxaa ka mid a ibnu khusayma oo saxiixiyey waxaa ka mid ah xaakim oo saxiixiyey o yidhi waa saxiixulisnaad dahabi oo ku waafaqay ibnulqataan oo isaguna markaa saxiixiyey sida nasburaayaha iyo talkhiiska iyo naylu awtaarka intaba ku sugan nasburaayuhuna hadalkiisii markaa uu yidhi ibnulqataan oo xadiiska ku saxiixinayey ayaabuu soo raraya waxaa kaloo saxiixiyey nawowi oo khulaasada yacni ku saxiixiyo o yidhi waa xadiis saxiixa biasaaniid saxiixa lagu soo wariyey majmuucana waa ku yacni markaa taxsiiniyey oo wuxuu ihi waa xadiis markaa xasana oo waxaa lagu soo wariyey biasaaniida xasana abuu ciisa tirmidi waxau ihi wafi lbaabi can caliyin wa anasin yacni markaa baabka axaadiis kaloo la macnaa oo markaa cali iyo anas iyo laga soo warinaya ayaa jira qaala abuu ciisa xadiisu buraydata ibnu xusayb alaslami xadiisun hariib waa xadiis hariiba buu yidhi isilaaxa marka uu yidhaahdo waa xadiisun gariibna in tadciif marka uu uga jeedo tirmidi ahlucilmigu istiqraa bay ku ogaadeen laakiin isilaaxa caamkaa ma aha waxaanu markaa yidhi muxamed waxa uu yidhi bimacnaa wuxuu u jeedaa bukhaari laa acrifu lisawaabi ibni cutba hayra hada alxadiis ninka sanadka markaa xadiiska ku jira sawaab ibnu cutba la yidhaahdo xadiiskaa waxaan ahayn uma ogi xadiiskaa waxaan ahayn yacni uma ogi adigu calaa kulli xaal sawaab ibnu cutbana culamada qaarkood oo tawsiiqiyay waa jiraan oo yaxya ibnu maciin laftiisu ka mid yahay marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal waxa uu yahay xadiisku xadiis qawiya weeye ibnu kasiirku waxa uu ka soo naqliyey inuu markaa tirmidi uu yidhi waa xasanun gariib laakiin nusakha tirmidi sidaasi kuma sugna yacni axmed maxamed shaakir oo aad isugu taxallujiyey nusakha tirmidi ikhtilaafka ku sugan oo tasxiixa iyo taxsiinka iyo inuu aad iyo aad u sheego halkaa muu soo naqlin wax taxsiin la yidhahdo inuu tilmaamay culamada kale markaysagaa ka soo naqlisayna yacni markaa iyaguna may tilmaamin wax taxsiina marka sidaas aawadee waxaa suurowda yacni in ama nuskhadiisii ay sidaas markaa yacni qoraysay ama inay tahay wahmi yacni markaa ibnu kasiir ka dhacday labada mid inay tahay wuxuu ishaaray axmed maxamed shaakir tacliiqa uu sunanka tirmidi ku leeyahay xadiisku inuu qawi yahay ayuu markaa ishaaray waayo hawaab ibnu cutbana waa daafacay inuu marka waxa weeye saduuq yahay oo marka waxa weeye la tawsiiqiyeyna waa tilmaamay yacni marka waxa weeye saniiciisu waxa u eg yahay inuu xadiiska quweynayo asheekhu alalbani saasi la-eg mishkaadka iyo saxiixa tirmidi iyo marka intaba waa ku saxiixiyey acdumi isaguna waa taxsiiniyey sanadkiisa shucayb waa taxsiiniyey sanadka xadiiska marka calaa kulli xaal waxa uu yahay waa xadiis yacni markaa saxiixa wey macna ahaanna waxa weeye waxa uu inoo tilmaamayaa maalinta ciidulfitriga iyo maalinta ciidul adxaha inuu nebigu ku kala duway afraadda lasii afurayo iyo afraad la-aanta oo ciidulfitrigana inuu markaa wax sii cuni jiro oo sii afuri jiray waayo waa la soomanaa wixii ka horreeyey maalintaas markaa maalintan in laga sooco waa maqsuud weeye yacni shareecadu waxyaalahay markaa rabto ayay ka mid tahay waxaa markaa faralka iyo hayrkeed inay kala farqiso maalinta ciidul adxaana nebigu sala allahu aleyh wasalam waxba masoo ma sii cuni jirin ee isagoo af xidhan aan waxba ka degin ayuu markaa tegi jiray musallaha dabeedna markaasu ku soo tukan jiray oo uu khudbadayn jiray oo uu ka soo noqon jiray ziyaada waxaa markaysa waxaan markaa lagu daray xataa yarjica faya'kula min udxiyatihi ilaa uu nebigu ka soo noqdo sala allahu aleyh wasalam oo uu dabeedna marka udxiyadiisa neefka uu ku udxaysanayo wax ka mida uu cuno alfaadda qaarkoodna markaysagaa beerka neefka uu ku udxiyaysanayo uu cuno ayay tilmaamaysaa macnaheedu ibnulqataan ziyaadada lafteedana wuxuu yihi waa saxiixo xataa yarjica faya'kula min udxiyatihi ziyaadada lafteedana yacni ibnulqataan waxauu yidhi waa ziyaadatun saxiixa ziyaado saxiixa ah weeye sidaad masburaayahaba ku arki karto waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay ciidul yacni adxaha inaan waxba la sii cunin iyadoo la af xidhan yahay in markaa ciidul adxihi la tago waayo soon hore oo waajib ahaayoo ka horreeyey ma jiro oo laga soocaya maadaama soon hore oo waajib oo ka horreeyey aanu jirin oo maalintaa laga soocaya iyadoo waxaa la yidhi markaa iska af xidhnaada ilaa intaa ka soo tukanaysaan yacni markaa sidaas yacni u af xidhnaada la xadiiska afar boqol iyo sagaal iyo siddeetan oo can ummi catiyata ummi catiya waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi umirnaa waxaana la amray an nukhrija inaannu soo saarno alcawaatiqa shabbadaha hablaha shabbadaha ah inaannu soo saarno iyo walxuyada kuwa caadada qaba filciidayni labada ciidood gudahooda inaannu soo saarno ayaana la amray yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin ay markaa yashhadna ay liyashhadna si ay markaa uga qayb galaan yacni alkhayra khayrka ama inaannu soo saarnaana la amray yashhadna way ka qaybgeli alkhayra khayrka iyo wa dacwata almuslimiina ducada markaa muslimiinta ay ka qaybgeli wa yactasilu alxuyadu way ka dheeraanayaan alxuyadu kuwa caadada qaba almusallaa meesha lagu tukanayana waa ka dheeraanayaan markaa khayrkay ka qaybgelayaan yani waana markaa yani ducada muslimiintana waa ka qaybgelayaan kuwa caadada qabaana waxay ka dheeraanayaan markaa meesha lagu tukanayo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiiskeenna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu amray ciidda in laga soo qayb galo oo xataa hablaha markaa shabbadaha inay guryaha ka soo baxaan oo maalinta ay ka soo qayb galaan markaa ciidda ciddaa qaybgalka ay ka soo qaybgelayaanna waxa ku sugan inay ducada muslimiinta iyo khayrkaba ka qayb galaan ducada muslimiinta iyo khayrkaba inay ka qayb galaan baa ku sugan sidaas aawadeed waxaa kalad ah yacni dad badani markaa siday sameeyaan oo markay salaadda fooda ka qaadaan yacni inay markiiba markaysagaa yaacaan oo ayna khudbadda dhegaysanin oo aynay ducadii markaysa waxaa ka qayb gelin yacni tan noocaasna waxay tahay waa mid kalada weeye waa mid kalad ah weeye ee sida markaa sunnaha nebigu sala allahu alayh wasalam uu yahay waa in markaa waxa weeye yacni markaa ducada yacni laga qayb galo waa in markaysa waxaa markaa yacni la joogo khudbadda sidaas yadaa weeye waxaa kaloo xusid mudan khudbadda markaa ciiddu lama mid aha khudbadda jumcada oo iyada markaa insaadku markaa waajib ma aha insaadku waajib ma aha oo yacni markaa hadalka markaa yacni qofku u hadlo miduu yacni markaa ku salaaddii ciidda ku waayayo yacni ma aha oo taasi markaa waa yacni markaa waa sidaas yadaa weeye laakiin waxa weeye waxa wanaagsan dee in la aamuso oo khudbadda la dhegaystiyo wacdiga in markaa la dhegaystaa iyadu waxay tahay markaysaga waa shay maxmuud oo afdala markaysaga weeye waxaa kaloo xadiisku ku tusinayaa in markaa amar ay ahayd oo nebigu amar ku bixiyey in shabbadaha iyo kuwa caadada qabaaba markaysaga ay yacni ciidda ka soo qayb galaan kuwa caadada qaba iyagu salaadda tukan maayaan oo wakhtiga salaadda la tukanayo way ka yaro durkayaan markaysagaa dadku halkay salaadda ku tukanayaan ha yeeshe waxa weeye yacni wacdigay dhegaysanayaan ducaday markaysagaa ka qaybgelayaan yacni mashhadkaas markaa yacni shaydaanka lagu cadhogelinaya ka soo qaybgelayaan oo waxa weeye sawaadka muslimiinta in la badiyo oo hiigilkoodu uu tiro bato yacni waxaa markaa ka xumaanaya shaydaanka waxaa ka xumaanaya gaalada iyo munaafiqiinta marka arrinka noocaasoo waxa weeye in la cadhogeliyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo shaydaanku waxay tahay waa markaa yacni shay markaa fadli ku sugan yahay wey walaa yata'uuna mawdican yakiidu lkufaara yacni waxyaalaha munaafiqiintii markaa yacni lagu ceebeeyey waxaa ka mid ah inay meel markaa gaalada cadhogelinaysa inaynay degaynin marka in la cadhogeliyo yacni waxa weeye cadowyada ilaahay waxay tahay markaa shay markaa yacni fiican weeyaan culamada qaarkood waxay ka qaateen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray inay tahay markaa waajib in ciidda markaa laga soo qayb galaa inay waajib tahay oo waxay yidhahdeen alamru yaqtadii lwujuub amarku waajibnimo ayuu keensanaya salaadda ciidda qaybgalka laga soo qayb gelayana waxaa ku sugan aqwaal culamada qaarkood waxay leeyiin waa sunna mu'akkada waana sida shaaficiyada iyo culamo kaleba qabaan culamada qaarna waxay yidhahdeen waa fardu kifaaya waa faral kifaaya yacni markaa ummaddii beled degan yacni dhul degan ama magaalo degan inay cidi markaa ka tukato salaaddii ciidda faral bay ku tahay laakiin inay wada tukadaan ma saara inay wada tukadaan ma saara qowlka saddexaadna wuxuu leeyahy maya waa fardu cayn oo ciddii markaa yacni kari karaysa waxay ku tahay faral cayntiisa ku waajibay yacni markaa weeyaan qolyaha yidhi markaa faral ma aha waxay cuskadeen yacni marka waxa weeye axaadiista markaa tilmaamaysa hal calaya hayruha qaala laa ilaa an tatawwac yacni marka waxa weeye shanta salaadood buu shan salaadood buu ilahay kuu faral yeelay markuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ninkii acraabigaha waxa uu ugu jawaabay oo ku yidhi yacni waxaan shantaa ahayn oo salaadii miyay igu faral tahay nebigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam laa ilaa an tatawwac yacni marka waxa weeye maya yacni marka inaad markaa yacni sunnaysato oo sunno ahaan ula timaada mooyaane mid waajib kugu ah ma aha ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam oo ku yidhi culamada kale laftoodu waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ka hadlay habeenka iyo maalinta salaadaha waajibay salaadana habeen iyo maalin kuma xidhna ee waa sanawi sanadkii bay laba goor timaadaa yowmul adxa iyo yowmul fitri ayay timaadaa marka maadaama ay sidaas tahay xadiiskaas mid yacni markaa wujuubkeeda uu nafyinayo ma aha bay markaa yidhaahdeen waxaana wujuubka laga qaadanaya waa mida nebigu u amray sala allahu alayhi wasalam waa midda labaad ee nebigu waa daa'imay oo hal maalin lagama soo noqlin inuu ka tegey yacni salaaddii ciidda salaaddii ciidda inuu ka tegey nebiga sala allahu alayhi wasalam yacni markaa lagama soo noqlin allahuma ilaa waxaa markaysagaa ka hadhaysa un ruuxa xaajiga ah ee yowmul adxaa markaysaga waxaan markaa jamaraadka tuuranaya isagu wax ciida ma tukanayo taasina sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ahayd laakiin wakhti kale yacni in laga tago yacni salaada markaa ciidda ee qawlan wa ficlan markaa looma hayo nebiga sala allahu alayh wasalam qowl iyo ficil toonna lagagama hayo inuu salaad ciida ka tegey taasi waxay ku tusinaysaa salaadda ciiddu inaynay xaal kale yacni markaa aan laga tegi karin ayay markaa ku tusinaysaa amarka uu nebigu amray dawaamka uu daa'imay yacni markaa labadaa shay marka la qaato waxaa markaa laga qaadanayaa inay markaa waajib tahay baa markaa laga qaadanaya labada riwaaye imaam axmed markaa ku tegey riwaaye fardu kifaaya uu ka qabaa riwaayana fardu cayn buu ka qabaa yacni markaa labada riwaaye midkood baa fardu cayn ka qabtaa waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu arjaxay yacni marka ahlu cilmi kalena marka isaga waa siday doorteen marka qowlkaasi calaa kulli xaal waa qowl yacni qawiya weeyi kuwa caadada qabaa imaatinka ay imanayaan waxa markaa lagu yacni markaa xadiday inay tahay khayrka inay ka qayb gelayaan iyo ducada muslimiinta laakiin wax salaad la yidhaha ma tukanayaan oo salaadi ma bannaana qof dumar oo caado qabta inay wax salaada tukataa mid u bannaan ma aha taasna waa macruuf waa la ogsoon horan waa usoo maray waxaa kaloo xadiiska ku sugan wayactazilu alxuyadu almusallaa dumarka caadada qabaa waxay ka dheeraanayaan meesha lagu tukanayo waa ka dheeraanaya musalluhuna meel bannaan ay ahayd oo salaada ciidda markaa lagu tukado ayay ahayd oo nabigu sala allahu alayh wasalam sida haalibkaa waxa uu ku tukan jiray musallaha taas culammada qaarkood waxay ka qaateen maadaama maadaama la yidhi dumarka caadada qabaa waa ka dheeraanayaan in musalluhu xukmulmasjid uu leeyahay bacdu ahlicilmi waxay ka qaateen oo ibnu cusaymin ka mid yahay in musalluhu uu leeyahay xukmulmasjid uu leeyahay sababta looga dheeraanayaana marka ay tahay qofka dumari sida markaa iyadoo caado qabta aynay masaajidka u soo gelayn ayaynay musallahana yacni markaa aynay u gelayn wa bina'an calaa daalik waxay ku dhiseen culammadaasi haddii qofku musallihii uu yimaado laba ragcadood oo taxiyatulmasjida waa tukanayaa ra'yiga noocaasana waa ka tartiibiyeen oo waa ku dhiseen maadaama xukmulmasjid ay u yeeleen masaajidkuna taxiyatulmasjid marka waxa weeye in la tukada ay ahayd waxay yidhaahdeen taxiyatulmasjid waa in la tukadaa oo musallaha markaa lagu tukadaa musallaha waa in markaa lagu tukadaa taana xadiiska ibnu cabbaas baynu kaga jawaabi doonaa insha allahu tacala oo isla dersiga ku jira calaa kulli xaal laakiin sida raajixa ah waxa la yidhi ha uga dheeraadeen ma aha xukmulmasjid inay leeyahay musalluhu inuu xukmulmasjid leeyahay waxa la yidhi ha looga dheeraado oo dumarka caadada qabaa ha uga dheeraadaan ma aha ee sawaabku waxay tahay siday culammada qaarkood sheegeen waxa la yidhi ha uga dheeraadaan waa inay makaanka u waasiciyaan oo u banneeyaan dadka tukanaya oo aynay ka xanibin iyagoo aan tukanaynin dadkii tukanayay aynay ka xanibin meeshay ku tukan lahaayeen oo safafkii aynay jarin taas yada ah ayaa markaa loo diidayaa taasaana marka isaga mutabaadira marka sawaabku waxay tahay waxa weeye meesha waxa la yidhi ha uga fogaadaan halka lagu tukanayo oo aynay dadkii u feeraariyaan oo dadkii tukanayay makaankay ku tukan lahaayeen ay u waasiciyaan oo aynay ka cidhiidhin oo aynay safafkii ka goynin oo aynay markaa ka dhex gelin dadkii yacni iyagaan tukanaynin muraadka looga jeedaa marka isagaa sidaas yadaa weeye cala alqowli araajix wallahu aclam xadiiskii afar boqol iyo sagaashan wa can ibni cumar cabdillahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa wa abubakrin iyo abubakar wa cumaru iyo cumar yusalluuna alciidayni qaar labada ciido tukada qabla alkhudbati khudbada ka hor muttafaqun caleyh waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqay xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo khulafadiisuba inay ahaayeen salaadda ciidda in la horraysiiyo oo khudbadda la dambaysiiyo khudbadda markaa in la dambaysiiyo sidaas yadaa in sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam uu ahaa abubakar iyo cumarna sunnahoodu inay sidaas ahaydoo caynka ay samayn jireen wa kadalika cuhmaan iyo calina caynkaas ay samayn jireen khudbad laga horraysiiyo ciidda ciddii ugu horraysay la timina waxay ahayd marwaan marwaan ibnulxakam marka waa bidcatun marwaaniya ayay culammadu yidhaahdaan khutabka laga horraysiinayo yacni ciidda qabla salaati alciid waxay tahay waa bidcatun marwaaniya saxaabadii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa ku inkireen markuu marwaan ibnulxakam sidaas yadaa sameeyey wuxuu sameeyey waa mida waxa weeye waxa uu keenay markaa mimbar mimbarkana lama keeni jirin wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam wax mimbara ciidda lama soo saari jirinoo lama keeni jirin marka mimbar buu keensaday oo uu ka dul khudbadeeyey waa bidcatun marwaaniya mid labaadna waa sameeye oo khudbaddii buu ka horraysiiyey markaa ciiddii iyaduna waa arrinuu la yimi oo bidcaystay weeye iyaduna waa bidcatun marwaaniya saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa ku inkireen sida abu saciid alkhudri iyo markaa saxaabadii kale la midka ah dabadeedna waxa markaa uu yidhi oo uu ku cudur daartay markii la markii lagu yidhi sidaa lama samayn jirin waxa uu yidhi markaysaga qad turika maa hunaalik war waxaad ogayd abu saciidow waxaad ogayd waa laga tegey bimacnaa haddaad taqaanay in in salaada la horraysiiyo taa hadda waa la yska dhaafayoo si kale ayaanu markaysaga hadda samaynaa buui abu saciid waxa uu yidhi sidii aan ogaa si ka khayr badan markaysagaa lama samaynayo loogama tegayo bimacnaa khayr badnaantu waxay ku jirtaa sidii sunnaha nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ahaa sidaasina waxay ahayd sidaan ogaa wuxuu kaloo ku cudur daarto o uu yidhi dadku nama dhegaysanayaan hadhow haddaanu khudbadda dambaysiino dadku waa naga dareerayaan markaa nama dhegaysanayaan markaa si ay noo dhegaystaan waa inaanu horraysiinaa khudbadda waayo cidi kama tegaysa markaa salaaddaa la wada sugaya waa lagu khasbaya sababta caynkaasa ayuu ku cudur daartay marwaan ibnulxakam masalada mimbarka culamada qaarkood oo yidhi mimbar waa la soo saari karaa waa jiraan laakiin waa qowl daciif ah qowl daciifa weeyaan xadiidka sheegaya uma nazala kama cadda in markaa mimbar ay tahay wax ka soo degay waayo wax mimbara lama sheegin axaadiis yacni si sariixa u nafinaysa in mimbar aanu jirin oo wax mimbaroo nebiga loo soo saaray sala allahu alay wasalam oo ka khudbadanaya aynay jirin oo si sariixa u nafinaysana waa jirtaa lafdiga markaa sariixa ana loogama tegi karo lafdi ixtimaal ku sugan oo aan sariix ahayn bukhaarina wuxuu baabaystay yacni in khudbadda ciidda markaa bikayri mimbar inay markaa tahay waxayna ixtimaali kartaa uma nasalada meesha laga soo degay inay tahay meel yara taagan sidaas aawadeed calaa kulli xaal yacni markaa ma aha mid sunno ah in markaa mimbar lasoo saaro ciidda ee waa bidco xadiiskii afar boqol iyo koob iyo sagaashan oo can ibni cabbaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyay anna nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu sallaa yowma alciidi maalinta ciidda inuu tukaday rakcatayni laba ragcadood oo lam yusalli qablaha hortood aanu labadaa horteed aanu tukan walaa bacdaha dabadeedna aanu tukan akhrajahu sabcatu toddobada ayaa soo saaray yacni marka waxa weeye toddobada ayaa soo saaray saxiixaynka afarta sunanka iyo imaam axmed toddobadaasaa markaa xadiiskaa soo saaray waa xadiis saxiix xadiiskana macnihii xadiiskii hore ayuu tilmaamaya ziyaado kalena waa sheegaya oo yu nebigu sala allahu alayh wasalam labada ragcadood inuu laba ragcadood tukaday labada ragcadood wax salaad la yidhaahdana inaanu kana horraysiin kana dambaysin taxiyatulmasjid nebigu ka horraysiiyey ma jirto qaar uu ka dambaysiiyey oo bacdiye oo sunna bacdiye uu ka dambaysiiyeyna ma jirto ama xadiiska inoo iman doona abu saciid isagu weji kaluu leeyahay waa ka hadli doonaa insha allahu tacala marka calaa kulli xaal mas'alada hore haddaynu ku noqonno waxay tahay yacni waxa markaa yacni axaadiista qaar ku soo aroortay waxa ugu horraysee maanta aynu ku bilaabaynaa yacni waxa weeye waa salaada marka salaada ciidda wax ka horreeya ma jiraan saas aawadeed dadku waxay caadaysteen oo ah markaysagaa khudbado markaysagaa dhaadheer in la khudbadeeyo oo intaasoo nin iska nasiso oo marka waxa weeye madaxii ay hadasho oo wadaadda ay hadlaan oo waxa weeye cid markaa yacni kale ay hadasho markaa madax dhaqameedda iyo waxyaala la mid ah oo laga horraysiiyo markaa salaada ciidda waxay tahay markaysagaa shay markaa muxdatha oo aan jiri jirin yacni markaa weeyaan waana khutab markaa lala yimi yacni salaaddii ciidda ka hor waana sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam wax khilaafsan waxaanay markaa tahay yacni khudbaddii waa dambaysaada markaa la odhanayo oo hadhow khudbad carabiya markaysagaa la jeedinaya ma keensanayso in yacni markaa la yidhahdo khutab kale ayaa markaysagaa laga horraysiinaya waayo markaysaga waxa wuxuu nebigu sameeyey siday sunno u tahay ayaa wuxuu ka tegey ee cibaado ahna in laga tagaana ay sunno u tahay imaamu shaafici waxau ihi calayna an nataxaraa sunana rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama tarkan aw ficla waxayna saaran in waxa weeye sunnayaasha nebiga sala allahu alayh wasalam inaynu ku dadaallo hadday tahay samayn wuxuu sameeyey inaynu samayno iyo hadday tahay ka tegis oo wuxuu ka tegay inaynu markaa ka tagno marka wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni sameeyey siday sunno u tahay oo sunna ficliya ay u tahay ayaa wuxuu ka tegey oo cibaado ayna ay u tahay oo maanic aanu uga teginna sunna tarkiya ay u tahay oo in laga taga ay markaa sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ay uga mid tahay marka mas'aladaasina iyaduna sidaas yada weeyaan waxaana markaysaga arrinka noocaasi markaa la samaynayaa uu markaa yahay mid ku xidhiidhsan yacni marka albidcat almarwaaniya bidcadii markaysaga marwaan ibnulxakam yacni marka ayay ku xidhiidhsan tahay cillada loo cuskanayaana waa cilladii markaa uu u cuskaday ee marwaan ibnulxakam laftiisa oo waxa weeye dadku waa dareerayaan in wax loo sheegana markaysaga waa loo baahan yahay taasiba waxa weeye waatuu marwaan ibnulxakam yacni markaa uu tilmaamayey oo dadku nooma fadhiisanayaan oo nama dhegaysanayaan waatii markaa u yidhi marka waxa weeye yacni cudurdaarka noocaasi waa cudurdaar marka aan saa'iq ahayn yacni mas'aladaasina wey haddaynu usoo noqonno ra'yigii tilmaamaya musalluhu wuxuu leeyahay xukum masjid sidaas aawadeed sunna markaa yacni taxiyatulmasjida waa lala imanayaa arrinka noocaasi waxa weeye waa qalad sidaas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay radiyeen sida sadiiq xasan khaan iyo culammada la midka ay markaa radiyeen oo ay markaa yidhaahdeen yacni waxa weeye in la yidhaahdo xukum masjid bay leedaho taxiyatulmasjid ayaan u samayna arrinka noocaasa in la yidhahdo waanu istimbaadaynaa ama waa ku ijtihaadaynaa ama waa istixsaanaynaa tan noocaasi waxa weeye waa qalad oo waxay khilaafsantahay sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo nebigu mana samaynin oo lama imanin yacni wax sunno ah oo taxiyatulmasjid ah oo waxa weeye uu la yimi oo musallaha uu ku sameeyey ma jiro wuxuu dadkii u sharciyeyna ma jiro oo uu yidhi markaa tukada taasina ma jirto taasina yacni markaa ma jirto oo yacni markaa jumcadoo kale nebigu sala allahu alayh wasalam waa soo geli jiray wax markaa yacni taxiyatulmasjida ma tukan jirin laakiin waxa weeye mimbarkuu kori jiray oo waa khudbadayn jiray ha yeeshee isagu yaanu samaynin oo khatiibka arrinkaasi sunno yaanu u noqon taxiyatulmasjid inuu tukado yacni markaa jumcada ha yeeshee laakiin dadka nebigu waa u sunneeyey sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed ayuu sulayka alkhatafaani nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam qum fasalli rakcatayni yacni istaag oo laba ragcadoo tuko marka hadday mashruucu tahay dadku inay tukadaan yacni taxiyatulmasjid ama taxiyatulmusallaa wuxuu odhan lahaa markaysagaa tukaduu nebigu ku odhan lahaa sala allahu calayh wasalam si caama iyo si fardiya midnaba nebigu uma odhan taa waxaa laga qaadanayaa in laga tagaa inay sunno tahay oo sunna tarkiya ay tahay oo wuxuu nebigu ka tegey tegitaankii laga tegayay inay sunno tahay noocaas oo kale inay gudagelayso ayaa waxa weeye markaa raajixa imaamu nawowi laftiisu hadal uu markaa tilmaamay baa jiro uu yidhi yacni xadiisku waxa uu sheegayaa inaanu tukanin laakiin waxa weeye tegista uu ka tegay keliya ku sugan tegistuna markaa waxa weeye kuma tusinayso inay mamnuuc tahay inay mamnuuc tahay kuma tusinayso laakiin qowlka noocaasi waxa weeye waa qalad oo waxa weeye tegitaanka uu nebigu daa'imay ee aanu qowlu markaysagaa ku sharciyaynayaana aanu jirin waxaa laga qaadanaya markaysagaa in la sameeyaa inaynay sunno ahayn oo ay bidco tahay noocaas ayaa markaysagaa laga qaadanaya marka waxa weeye sunna qabliya oo ka horraysa ama sunna markaysa waxaan markaa taxiyatulmasjida oo salaatulciid ka horraysaa ma jirto allahuma ilaa qofku hadduu masaajid ku tukanayo masaajid hadday dhacdo inuu inuu ku tukado markaa salaatulciid yacni waxa weeye yacni taxiyatulmasjidkii isaga waxa uu yahay mashruuc ayuu yahay laakiin musalle hadduu ku tukanayo bannaan aan masaajid ahayn iyada wax taxiyatulmasjida iyo wax markaa salaad oo kaleoo ka horreeya salaatulciid sidaas iyadaa ayaynay markaa u jirin xadiiska afar boqol iyo labiyo sagaashan wa canhu ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalama nebigu sallaa inuu tukaday alciida salaadii ciidda bilaa adaanin walaa iqaama yacni wax addimaad iyadaynay jirin iyo wax qiimisa midnaba yadaynay jirin oo markaa la sameeyey ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii ciidda tukaday akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey wa asluhu fi lbukhaari xadiidka asalkiisuna bukhaari ayuu ku jiraa xadiidkani waa xadiis saxiixa axaadiis badan oo la macnaayna waxay ku soo aroortay bukhaari iyo muslimba waa ku soo aroortay axaadiista markaa ku timi markaa bukhaari iyo muslim waxaa markaa yacni ka mida yacni jaabir ibnu samura iyo ibnu cabbaas iyo adigu markaa qaarkoodna muslim baa gaar u wariyey qaarkoodna waxaa soo wariyey yacni labaduba waa wada wariyeen muslim waxa uu saxiixiisa ku wariyey can jaabir ibni samura qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam alciidayni hayra maratin walaa maratayni bigayri adaanin walaa iqaama yacni lafdigaas yacni muslim saxiixuu ku soo wariyey jaabir ibnu samura isagoo laga warinayo wuxu uhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaan la tukaday yacni labada ciidood mid walba waa la tukaday mid walba waxaan la tukaday inaan mar ahayn oo laba ahayn wax addimaada iyo wax qiimisa uu nebigu sala allahu alayh wasalam salaadaas loo qiimay ama loo addimay ma jirin salaadda ciidda waxaa kaloo muslim saxiixiisa ku soo wariyey can ibni cabbaasin wa jaabir ibni cabdillaahi alansaari qaala lam yakun yu'adanu yowma alfitri walaa yowma aladxa waxaan filayaa bukhaarina waa la wariyey waxaa markaa cabdillaahi ibni cabbaas iyo jaabir ibni cabdillaahi labaduba ay yidhaahdeen saxaabiga horena jaabir ibnu samura ayuu ahaa labaduba waxay yidhaahdeen may ahayn yacni markaa yowma alfitri yowma alfitri iyo yowma aladxaa labada midnaba salaadooda looma addimi jirin salaadda ciidda salaadda ciidda waxba looma addimi jiro jaabir ibni cabdillahi alansaari waxaa kaloo muslim saxiixa kusoo wariyey inuu yidhi laa adaana yowma alfitri walaa iqaamata walaa nida'a walaa shay intuu soo ka soo warramay nebigu sala allahu alayh wasalam sida uu ku tukaday ayuu wuxuu yidhi markaysaga wax adaan la yidhahdaa ma jirin maalintaa fitriga iyo wax qiimis la yidhaahdaa yacni nidaa iyo yeedhis bimacnaa waxa weeye addimaad iyo shay kale toonna ma jirin yacni sidaas iyada ah ayuu markaa yidhi xadiiskan ibnu cabbaas abu daawuud soo wariyey isaguna waxa uu yahay waa xadiis saxiixa culamada saxiixiyana waxaa ka mid a ibnu mulaqin oo yidhi rawaahu abu daawuud biisnaadin calaa sharti saxiix khulaasatu lbadri muniirka ayuu saa ku yidhi nawowi saas in la-eg waxa weeye waxa uu ku saxiixiyey calaa sharti albukhaari wa muslim albani saas in la-eg isaguna saxiixu abi daawuudka waa ku saxiixiyey axaadiistaa kale la macnahayna waxay ku soo aroortay yacni markaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey qaarna bukhaariba waa la wariyey marka sidaas aawadeed yacni waa xadiis yacni markaa saxiixa weeyaan macnaha uu xadiisku inoo tilmaamaya waxa weeyaan inaan salaada ciidda yacni ay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam inay ahayd wax addimaad la yidhahdo inaan la samaynin iyo wax qiimis la yidhahdo sidaasi sunnihii nebiga inay ahayd sala allahu alayh wasalam in loo addimo oo loo qiimo inay tahay khilaafu sunna oy bidca noqonayso waxaana markaa laga yaabaa in la qariibsado oo markaa yacni xoogaa yacni dadka qaar ay la yaabaan in la yidhaahdo waxa weeye adaan la addimaayo ama qiimis la qiimaayo ama salaad ciidda laga hormarinayo salaaddii ciidda umuuraha noocaasi waa bidco bidcadana markaa yacni lainoogu sheegay axaadiista saxiixa inay dalaalo tahay marka arrinka noocaasa inay is yidhaahdaan shaygani waxa weeye qurbaa buu ahaa oo wax wanaagsan baa lagu hadlayaa ama la samaynayaaye yacni sidee waxa weeye yacni loogu dembaabayaa waxan ila wuxuu hadday bidco tahay waa inuu dembi ka yimaadaa taa jawaabteedu waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa layna amray inaynu u raacno si dhammaystiran qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuna yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum itibaaca nebiga la raacayo sala allahu alayh wasalam waa layna amray waxaa markaa laga raacayo waxaa soo gudagelaya in waxa weeye qasadka laga raaco iyo niyada waa midda labaadee waa in laga raaco makaankii uu wax ku xadiday iyo zamaankii uu wax ku xadiday iyadana waa in laga raaco sidaas in laga kayfiyada iyo siiqada iyo yacni markaa waxa weeye mid walba waa in laga raaco ashyaadaa dhammaantoodba waa soo gudagelaya oo wuxuu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam aanu cibaado u samayn inaad cibaado adigu u samaysa maahae uu caado u sameeyey wuxuu nebigu caado isaga sameeyey adigu inaad cibaado u samayso oad cibaado u niyooto ma aha daahirkii waad ka raacday laakiin qalbigii baad ku khilaaftay iyo niyadii itibaaca nebiga lagu amray inaad raacdaana waa itibaac dhammaystiran oo daahiran wa baatinan inaad ka raacdo ayaa markaa layna amray sidaas in la-eg amaakintii nebigu wax ku xadiday sala allahu alayh wasalam iyo kayfiyadii uu afcaasha u sameeyey iyo wixii uu sameeyey mid walba ee cibaado ah iyadana waa inaad saas in la-eg u raacdo yacni ayaa qof kastaoo muslima markaa saara waxaa laynoo diidey nebigii in mukhaalafo lagu sameeyo la khilaafo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam meeshuu ka tegey yacni bacdu markaysaga umuur oo yacni markaa cibaado noqonaya tegitaanka uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka tegey ligayri maanicin waxaa markaa laga qaadanayaa in la sameeyo inaynay ahayn in la sameeyo inaynay ahayn ayaa laga qaadanaya taxdiidkana shaygu khayr baa kuula muuqdee sidii nebigu kuu xadiday waa inaanad khilaafin sidii nebigu inoo xadiday waa in markaa mukhaalafo wax la yidhahdo aynaan ku samayn waxaa laga soo naqliyaa bacdu taabiciin waa saciid ibnu musayib shaykhu taabiciin ayaa waxa uu ku yidhi ruux yacni tukanaya wakhtiyadii markaa salaadahan sunnayaasha iska mutlaqaa la nahiyey markay qoraxdu soo baxayso markay qoraxdu godka gelayso yacni casarka gaaban markay tahay markay is yacni istiwaaga ee samada bartankeeda taagan tahay axwaasha noocaas ah ayuu wuxuu arkay ruux iska tukanaya bimacnaa sunno mutlaqa markaasaa wuxuu yidhi saacadan lama tukado ninkiibaa wuxuu ku yidhi ayucadibuni illaahu cala asalaa ilaahay ma salaad buu igu cadaabayaa salaadaan tukanayo miyuu ilaahay igu cadaabayaa markaasuu yucadibuka allaahu calaa mukhaalafati sunna yacni waxa weeye sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafkaad khilaafayso ilaahay waa kugu cadaabi karaa yacni waa suurowdaa inuu kugu cadaabo yacni khilaafkaad sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam khilaaftay waa dhici kartaa inuu kugu cadaabo yacni xuja qawiya weeye waxaanay ku tusinaysaa salafku siday ugu adkaayeen saxaabada iyo taabiciinta iyo marka waxa weye hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo dariiqadiisa siday ugu adkaayeen ee ugu dheganaayeen bay ku tusinaysaa cabdillahi bni cumar waxaa ka asaxday sida uu sheekhu lalbaaniba sheegay hortiina ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen sida xaakim oo kale saxiixulisnaad isaguna odhanayo oo tirmidi iyo xaakim iyo ay soo wariyeen in nin agtiisa ka hindhisan dabeedna ninkii inuu yidhi alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wasalaamu calaa rasuulillah markaase cabdillahi bni cumar waxa uu ku yidhi alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wasalaamu calaa rasuuli illah walaakin laysa haakada callamanaa rasuul lahi sala allahu alay wasalam intuu yidhi intuu ka daba yidhi ayuu yidhi sidaa laakiin rasuulku nama barin sala allahu alay wasalam sidaas yada ah ayuu yidhi ictiraad buu ku soo yacni arooriyey bimacnaa waxa uu ishaarayaa tacliimta nebigu sala allahu alay wasalam siduu baraa khayr oo dhani ku jiraa in laga siyaadiye ma aha waa in lagu gaabsadaa intii buu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam
culammadu waxay yidhahdeen wuxuu uga daba yidhi si aanu isu odhan oo talow cabdillaahi ibni cumar masalliga nebigu diidan yahay siday dad badanoo caamada ka midii marka waxa weeye kayfiyaadka qaarkood laga hadlo oo la yidhahdo sidaas markaa in la yidhaahdo ma aha ama kayfiyadda noocaasa markaysaga waa bidico yacni salaadaha faralka oo kale dabadooda yacni marka allahuma salli cala anabiy yacni marka ay dadku isla eeganayaan codka markaysaga jahwariga yacni kayfka noocaasi iyo qaabkaasi marka la yidhahdo waa bidco oo sunnihii nebiga kama mid aha sala allahu alayh wasalam ay dadka qaarkood caamada ka mida ay odhanayaan salligii nebigu diidan yahay si aan taasoo kale aanu isu odhanin ayuu intuu markaa yidhi ka daba yidhi dabeedna wuxuu u tilmaamay in saasi aynay ahayn sidii nebiga sala allahu alayh wasalam hadyigiisa ahaydee marka uu dadka baray inaynay ahayn ayuu markaa tilmaamay marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal wixii markaa yacni ama adaan ha ahaato ama iqaama ha ahaato ama yacni salaad ha ahaato wixii markaa nebigu sala allahu alayh wasalam aanu samaynin ee ka tegey ee cibaado ah ee maanic sharciyo maanicu uga tegay aynay markaa jirin waxa markaa la odhanayaa waxaas markaa in la sameeyaa waa bidco ayaa markaa la odhanaya waana qaacida markaysaga um meelo badan yacni qofka ka anfacaysa yacni wey waxaan markaa xasuustaa yacni mid yacni qof adigu markaa maskaxdiisu inayna caadi ahayn ayuu muuqatay oo markaa yacni waalan xoogaa jinna ama waali ku sugan tahay ayaa wuxuu aha markuu tukanayo sujuudda markuu sujuudaayo ragcaddii kasta markaysaga wuxuu sujuudi jiray dhowr goor bimacnaa laba goor in ka badan buu ragcaddii kasta sujuudi jiray markaasaa dabeedna markaa lagu yidhi oo sujuuddanaad sujuudaysa waad ka farabadisae oo yacni laba laba sujuudood ragcaddii lagama badiyo marka tan kale markaysaga waxaan kala hadla imanaysaa waa maxay wuxuu uhi oo ilaahay sujuudda maxaad ugu yaranaysaa bu ilaahay sujuudda maxaad ugu yaranaysaa waxaa laga yaabaa inuu maqlay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku ilaahay wuxuu ugu dhowaansha badan yahay marka uu sujuudsan yahay markaasuu ugu dhowaansha badan yahay marka waxa weeye laba markaa sujuudood ragcaddii kuma kaaftoomi jirin yacni markaa qadhaasuu kaga saari jiray marba waa ku celin jiray tan noocaasi waxa weeye waxaa dhici karta marka yacni la eego wuxuu khayr miyaynay ahayn in dadka qaarkood ay yidhaahdaan yacni waxa uu qofku samaynayaa waa ficil sujuud ah oo sujuuduna ay fadli badan tahay waxau odhanayaan waa subxaana rabbiya alaclaa waa dikri iyo tasbiix wey idan yacni waxa weeye salaaddiina kuma ansaxayso oo waxay noqonaysaa oo salaaddu baatila ayay noqonaysaa marka caqligeenna inaynu isticmaallo oo waxaynu caqligeenna ku wanaajisanno aynu cibaado ka dhiganno ma aha ee wixii la yacni markaa halkii laynoo xadiday ee laynoo jeexay waa inaynu raacnaa waa inaynu markaa raacnaa marka waxa weeye taas iyadaa waa in aad iyo aad markaa loogu dadaala haddii la yidhaahdo waxa weeye masalan waxaan miyaynay khayr ahayn waxyaalo badanoo markaysa waxaan markaa saas oo kale markaa yacni noqonaya ayaa iska jira xujo loogu jawaabo markaysagaa ma helayo ninkii markaa waa la yacni haddii dadka qaarkood oo wax magarata ahi ra'yigiisaas ay la yimaadaanba oo ay yidhahdaan sujuudda in ilaahay loo badiyo miyaynay ahayn maxaa markaysagaa laba loogu gaar yeelayaa oo saladaha sunnayaasha ah sujuudo markaysagaa fara badan in lagu sameeyo ayaa markaysaga markaa munaasiba in la yidhaahdo xujo loogu jawaabo yacni mid la helayo sidaas iyadaa bayna noqonayn marka calaa kulli xaal yacni markaa salaada ciidda wax addimaad la yidhaahdo iyo wax qiimis la yidhaahdo midnaba in loo sameeyaa yacni khayrka kama mid ah khayrka kama mid ah waa bidic marka waa bidic calaa kulli xaal oo in marka adaan iyo iqaamo loo sameeyo salaada ciidda ma aha sidaas iyadaabayna markaa mashruuc aynay markaa u ahayn culamada markaa shaaficiyadu waxay yidhaahdaan marka addimaad iyo qiimis looma samaynayo salaada ciidda ha yeeshee waxaa la samaynaya alsalaatu jaamica alsalaatu jaamica ayaa la odhanayaa bay yidhahdaan taas iyadaana waxay u cuskadeen yacni marka xadiis mursal ah oo laga soo wariyey zuhri oo weliba sanadka laga soo warinayaana aanu asixin oo sanad daciifa lagaga soo wariyey ayay cuskadeen iyo qiyaasay ka qiyaas qaateen yacni salaada waxa weeye kusuufka axaadiis saxaaxa ku soo aroortay salaada kusuufka nebigu sala allahu alayh wasalam asalaatu jaamica inuu sharciyeeyo marka waxay yidhahdeen maadaama salaaddii kusuufkaba ay ku soo aroortay in la yidhahdo asalaatu jaamica yacni salaaddii ciiddana sidaas in la-eeg asalaatu jaamica ayaanu odhanaynaa bay yidhahdeen mursalka iyo qiyaaskaasaan isku kabaynaa ayay markaa yidhahdeen laakin calaa kulli xaal qowlkaasi waa qawl daciifa qowl daciifa weeyaan sidaas aawadeed wuxuu ka hor imanayaa axaadiis sixaaxa uu ka hor imanaya axaadiistuu ka hor imanaya waxaa ka mida laa adaana yowma alfitri walaa iqaamata walaa nida'a walaa shay wuxuu ka warramayay markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam tukashaduu markaa tukada yowma alfitri markaasuu markaa waxau yidhi maalintaa fitriga ee nebiga la tukaday bimacnaa wax marka adaan la yidhaahdo wax qiimis la yidhaahdo wax dhawaaq la yidhaahdo wax shay kale la yidhahdo shaynaba ma jirin salaaddii unbaa la galay xadiiskaasi waxau ku tusinayaa xataa asalaatu jaamica ila waa nidaa e inayna jirin bay ku tusinaysaa saas aawadeed baa imaamu nawowi marka uu sharxayo xadiiskaas saxiixu muslimka waxau odhanayaa hada daahiruhu mukhaalifun limaa yaquuluhu asxaabuna wagayruhum أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك وحول حديث كان ظاهر كيسا دين لأغوث خلافسي وكوري من يا وحا أصحاب طيب الشافعي يا علماء كلا الشافعية هين بقى الشيغان وهين لا استحباب يولا تشعلي سنة يو صلاة عيد إن لا يراد الصلاة جامعة سين صور مرنين waxaa lagu awilayaa buu ihi muraadka looga jeedaa inay tahay laa adaana walaa iqaamata walaa nidaa walaa nidaa fii macnaahumaa yeedhis markaa la micno ah yacni aadaankiiyo iqaamada la macno ah iyo shay taas ka midi midnaba ma jiro sidaas iyadaa baa lagu awilaya marka ta'wiil ayuu markaa sameeyey ta'wiilkuna markaysaga waxaa markaa waxa uu yahay waa farcu tacaarud wuxuu ka dhashaa markaysaga meel tacaarud yimi meeshanna markaa daliil saxiix oo uu ka hor yimi xadiisku ma jiro sidaas aawoodee marka in la awilo maayo waa in daahirkiisa lagu xambaaro marka horena markaysagaa mursalka maraasiisha zuhri waxay ka mid tahay min adcafi almaraasiil oo maraasiilu zuhriyi ka riyaax bay culammadu yidhaahdeen marka waxa weeye wuxuu ka mid yahay mursallada markaa ugu daciifsan buu ka mid yahay waa midda labaad ee sanadka markaa lagu gaadhayaa zuhri waa daciif oo yacni ma sugna yani waa daciif maadaama ay sidaas iyadaa tahay yani mid markaa yani la cuskan karo saasaanu u ahay ama waxa weeye markaa qiyaaska laga qiyaasanayo salaatulkusuufka yani qiyaasku waxa loo baahdaa meel aan nas loo haynin ee laa qiyaasa maca nasi baa yani markaa qaacidadu tahay meel nas joogo wax qiyaas la yidhahda lama samayo meeshana nas baa joogo nebigu sala allahu alayh wasalam inaan marka adaan iyo iqaamo iyo nidaa iyo shay midnaba samayn jirin ayaa axaadiistu ku caddahay waata kale hadduu sameeyo waa lasoo naqli lahaa walow maratan ha noqotee marna ha noqotee hadduu mar uu sameeyo waa lasoo rari lahaa marka calaa kulli xaal taas waxaa ka sugnaanaysa inay markaa tahay yani bidco in yani markaa la sameeyo yani marka asalaatu jaamica in la yidhaahdaa inay bidca noqonayso ayaa halkaana ka soo baxaysa ibnulqayim aljawsiyana kitaabka waxa weeye zaadulmacaadka macnaha noocaasa xoogaa waa ku nuxnuxsanaya ibnu xajar alcasqalaani markuu mas'alada markiisa waxa marka uu tilmaamo siday shaaficiyadu yidhahdaanna uu sheegay oo ka aamusay yani waxa weeye yani marka ibnu baaz waa tacqiibinaya tacliiqaadkiisa waxaanu ku tilmaamayaa meesha inuu nas yaallo sidaas aawadee in markaa qiyaas la isticmaalo inaynay ahayn xadiiskan markaa zuhrina inuu daciif yahay wallahu aclam xadiiskii afar boqol iyo saddex iyo sagaashan wacan abi saciidin abi saciid waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laa yusallii qabla alciidi shay-a midaan ciidda ka hor waxba tukanin buu ahaa faidaa rajaca ilaa manzilihi hadduu ku noqdo gurigiisa sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey biisnaadin xasan waxa uu ku soo wariyey sanad markaa xasan ah ayuu ku soo wariyey xadiiskan marka ibnu maajah waa xadiis marka yani xasan ah xasankuna wuxuu ka mid yahay min qabiili yani marka almaqbuul axaadiista marka la aqbalayo la xujaysanayuu ka mid yahay waa xadiis xasan ah waxaa saxiixiyey xaakim dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma waxaa taxsiiniyey buusiiri oo zawaa'idda markaa ku taxsiiniye oo yidhi isnaadkiisu waa xasan waxaa kaloo taxsiiniyey xaafid ibnu xajar oo halkan ku taxsiiniyey wakadalika fatxulbaarigana sanadkiisa yidhi waa xasan ku yidhi waxaa ka mid ah albani oo isaguna yidhi sanadka xadiisku waa xasan irwaaga iyo saxiixa ibnu maaja labadaba saas yadaa buu ku yidhi xadiiskani iyo xadiiskii hore ee tilmaamaya lam yusalli qablaha walaa bacdaha waxaad mooddaa nowcan maa tacaarud inuu ka dhaxeeyo ay iska hor imanayaan daahirkooda waxaase lagu jamcinayaa labada la ysugu keenayaa nebigu sala allahu alayh wasalam musallaha iyo meesha ciidda lagu tukanayo wax markaa waxa weeye salaada kamana horraysiin jirin yacni salaadda ciidda kamana dambaysiin jirin musallaha gudaheedaa laga hadlaya xadiiskan haddaba arrin kale oo ziyaaduu ka warramay oo wuxuu ka warramay ruuxu markuu markaa musallihii ka soo noqdo uu ciiddii soo tukado uu gurigiisa yimaado laba ragcadood inuu tukado labadaa ragcadoodna culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay surtoobi kartaa in looga jeedo labadaa ragcadood yacni markaa ragcad laba ragcadood oo duxa ah allahu aclam calaa kulli xaal yacni xadiiskani markaa ziyaadu inoo sheegay oo guriga markuu ku noqdo inuu markaa laba ragcadood ku tukado ayuu markaa kordhiyey markaa sidaas aawoodee arrinkaas uu inoo yani markaa uu soo kordhiyey waxa uu yahay arrin la qaadanayo maadaama uu xadiisku xadiis qawiya uu markaa u yahay xadiiskii afar boqol iyo afar iyo sagaashan wa canhu abi saciid waxaa laga soo wariyey qaal inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yakhruju yowma alfitri nebigu waxa uu ahaa sala allahu alayh wasalam maalinta ciidulfitriga mid soo baxa waladxaa iyo maalinta ciiduladxaa ila almusalla meesha lagu tukanaayo ee musallaha ah ayuu u soo bixi jiray meel bannaan bay ahayd wa awalu shayin yabda'u bihi alsalaatu shayga ugu horreeya uu nebigu ku bilaabi jirayna sala allahu alayhi wasalam salaad bay ahayd may ahayn khutab markaa uu khudbadeeyo yacni markaa iyo wacdi uu iska galo may ahayn wa awalu shayin yabda'u bihi shayga ugu horreeya uu nebigu ku bilaabi jiray sala allahu alayh wasalam alsalaatu salaad bay ahayd uma yansarifu dabeedna waa geddoomi jiro waa laaban jiray oo fa yaquumu waa istaagi jiray yacni markaa muqaabila annaasi dadka markaa halka ka soo hor jeeda ayuuse soo taagi jiray waannaasu calaa sufuufihim dadkuna walxaal annaasu dadku calaa sufuufihim safafkoodii ay ku sugan yihiin ayuu dadkiisa soo hortaagi jiray fa yaciduhum markaasuu waanin jiray wa ya'muruhum waa amri jiray khayrka iyo wanaagga ayuu amri jiray waana waanin jiray oo waa wacdin jiray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labadaba soo wariyey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam labada markaa ciidood meesha uu ku tukan jiray sunnada ahayd inay tahay musallaha ayna masaajid ka ahayn yakhruju yowma alfitri waladxaa ila almusalla musalluhuna meel bannaan bay ahayd nebigana sala allahu alayh wasalam weligii lagama soo rarin inuu ku tukaday masaajid ciid inuu ku tukaday hal mar mooyaane markaana wuxuu xadiisku sheegayaa roob baa jiray markaa roobkaa jiray ee markaysagaa darteed buu masaajidka ugu tukaday waxaabase ka soo soko martay xadiisku maba asixin waa daciif xadiiska xataa tilmaamaya hal mar inuu cudurdaar ugu tukaday masaajid oo markaasina ay tahay ma roob jiray waa daciifo ma asixin wax kale oo sheegaya inuu masaajid nebigu salaad ciida ku tukaday tacni lama hayo sidaas iyadaaba ahlucilmigu marka ay tilmaameen sidaas aawadeed sunnaha markaa salaatulciid sunnaheedu waa in lagu tukado yacni musallaha meel bannaan waa in lagu tukado xikan bay culammadu sheegaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen bannaanka loo baxayo waxaa markaa ku sugan markaa yacni cadhaysiin laga cadhaysiinayo jamacii muslimiinta la weynaynaya la farabadinaya iyo sawaadkoodii markaa gaalada iyo munaafiqiinta la cadho iyo cabsi gelinaya waxdi kale waxay yidhahdeen waxaa ku sugan maalinta qiyaamada ee markaysagaa qabriyadii laga soo baxaayo xabaalihii laga soo baxaayo oo bannaan laystubaayo taasoo kalea lagu xasuusanaya inta guryihii laga soo baxayo dhismayaashii ayaa bannaan markaysagaa lagu tukanaya xasuusasho lagu xasuusanayo darteed yacni maalintii qiyaamada calaa kulli xaal markaa sunnaha markaysa waxaan markaa yacni nebigu sala allahu alayh wasalam waa in musallaha lagu tukado meesha bannaan yacni saas yadaa waa in lagu tukado markaa ciidda waxaa laga reebaa un adigu ahlucilmigu ay ka reebeen yacni markaa reer maka oo reer maka iyagu waxay ku tukanayaan markaa masjidulxaraamka yacni markaa kacbada baytullahi alxaraam baytullahi alxaraam bay ku tukanayaan cillada iyo sababta ay ugu tukanayaan culamada qaar waxay ku tacliiliyeen inay tahay masaajidkaasi inuu wen yahay oo dadka qaadayo laakiin cillada noocaasi markaysaa waxaan markaa cillo yacni markaa saxiixa markaa sawaabku ma aha el aswab waa in markaa cilladu ay tahay siday ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen yacni maki waa meel markaa buura ku qoqoban yihiin markaa bannaan weyn oo bannaan oo dadku ay ku tukadaan baan laga helaynin aan mutayasar ahayn sidaas aawadeed ayaa masaajidka markaysaga xan markaa fii beyt illahi alxaraam loogu tukanaya sidaas yada ah ayaa ahlucilmigu taas yadaabay markaysagaa ka istisnoodeen oo markaysagaa ka reebeen waxaa kaloo markaa xadiiska ku sugan in waxa weeye saynu horeba usoo sheegnay salaaddu inay ka horrayso yacni markaa khudbadda inay ka horrayso oo waxa ugu horrayse lagu bilaabayaa inay salaad tahay oo wacdigu markaa uu dambaynayo taana xadiisku sariix buu ku yahay axaadiis kale oo markaa iyaduna saas si leea ku sii cadina waa jiraan waxaa kaloo xadiiska ku sugan nebigu sala allahu alayh wasalam markuu yacni ka soo yacni markaa salaadda ka gedoomo ka baxo inuu dadka isa soo hortaagi jiray oo dadkuna safafkooda iyagoo ku sugan dabeedna uu wacdin jiray oo uu khayrka amri jiray iyo wanaagga waana inagii sheegnay waxa weeye yacni markaa mimber iyo waxba inayna jirin saas aawadee mimber buu kori jiray iyo ashyaadaasi ma jirto ama xadiiskaynu shalay ishaara ee ku saabsanaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam raaxiladiisa korkeeda inuu ku khudbadeeyey yacni waxay ahayd maalintii markaysagaa jamaraadka la tuuranayay markaa salaad ciida maalintaa nebigu ma tukan ee jamaraadkii markii la tuuran la tuurtay markaasuu nebigu khudbadeeyey isagoo rakuubkiisii saaran raaxiladiisii laakiin xadiis sariix ku ah in waxa weeye ama daahirba ku ah in iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam ciid tukanayo raaxilaad ka dib khudbadeeyey taa lafteedu markaysaa waxaan markaa ma jirto ee maalintu ciid bay ahayd calaa kulli xaal laakiin nisbadiisu ciid ma tukanaynin khudbadda markaysaga uu khudbadaynayna waxay ahayd markaysaa waxaan markaa khudbatu yowmi naxri unbay iska ahayd jamaraadka markaysaga ayay culammadu waxay yidhahdeen dadka xujaajta waxay uga dhigan yihiin salaaddii ciidoo kale ay uga dhigan tahay ayay markaa yidhaahdaan markaa sidaas aawadeed wakhtiga markaa salaadda ciidda la tukaday jamaraadka inay tuurtaanna ay maalinta tobnaad markaa sunne tahay yacni makaankii salaadda ciidda waxaa u taalla waa jamaraadka la tuuranayo wey sidaas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam dabadeedna uu markaa khudbadeeyey adigu fuqahada qaarkoodoo yidhi nebiga lagama soo rarin inuu tukaday yacni salaad ciida maalintaas waxawa yowmu naxri lagama soo rarin inuu salaad ciida tukaday ha yeeshee laakiin qawaacidda guud marka la eego in la tukadaa markaysaga oo dadka xujaajta tukadaan sunnay u tahay sidaas iyadaa yidhi waa jiraan laakiin qowlkaasi waa daciif waayo waxa weeye فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طريقدii nebigu sala allahu alay wasalam uu sameeyey waxay tahay dariiqata ugu wanaagga badan sidaas yada ah ayay markaa tahay dariiqo lagu hanuuno dariiqadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa ugu wanaag badan sidaas aawadeed nebigu mar haddaanu tukanin inay mashruuc u ahayn dadka xujaajta ayay ku tusinaysaa sidaan jumcaduba mashruuca inay ugu ahayn dadka markaa musaafiriinta ay gaarkooda inay u ogaan jumce sidaynay mashruuc ugu ahayn ayaa salaad ciidana in waxa weeye dadka markaa xujaajta inay ciid markaa tukadaanna aynay mashruuc ugu ahayn aynay mashruuc ugu ahayn xadiiska afar boqol iyo shan iyo sagaashan waa can camr bni shucayb camr ibni shucayb waxaa laga soo wariyey can abihi can jaddi camr ibni shucaybna aabbihi uu ka warinayo aabbihiina marka awowgii uu ka warinayo qaala inuu yidhi qaala nabiy llahi sala allahu alayh wasalam nabigi ilaahay waxau yidhi atakbiiru fi lfitri sabcun fi luulaa وخمس في الآخرة التكبير يعني تكبيرة الله أكبر في الفطر يعني صلاة مركا في صلاة عيد الفطر عيد مركا أفراد صلاة مركا لتكن هي تكبيرة اللغراء من أياه سبع تدبوي في الأولى ركعة كوات قدهيدا وخمس شوية في الآخرة ركعة اللبات قدهيدا ركعة الدنباء وتلبات قدهيدا والقراءة بعدهما كلتيهما والقراءة أخرنت بعدهما دبدو ذي أهاتي كلتيهما لبدو دبا بمعنى قراءة فاتحة هي سورة كلا الآخرين يا وحي كدن بيسا تكبيرات كأي كدن بيسا أخرجه أبو داود أبو داود باكسة وريي سنن كيسة ونقل الترمذي ترمذينا وحاو سورة رأي can ilbukhaariyi bukhaari uu ka soo roray tasxiixahu xadiiska markaa saxiixintiisa inuu xadiisku saxiix yahay ayuu ka soo naqliyey xadiiskana waxa weeye culamo badan baa saxiixisay abu daawuud iyo ibnu maaja iyo daara qudni intuba waa soo wariyeen ha yeeshee culamo badan baa saxiixisay culamada saxiixisay waxaa ka mid ah imaam axmed ibnu xambal iyo cali ibnu madini shaykhu lbukhaari iyo bukhaari laftiisa sida tirmidi ka soo raray saddexdaaba tasxiixooda markaa talkhiisulxabiirka ayaa sheegaya waxaa kaloo markaa xadiidka yani tasxiixa markaa bukhaari cilalka ayuu ku soo raray alcilal kubraa kitaabka markaa cilalka tirmidiya ee weyn ayuu ku soo raray si sariixaanu markaa u yidhi xadiiska markaa camr ibnu shucayb can abihi can jaddi waa markiisagaa saxiix oo waxa ui waa xadiisu cabdillaahi bni cabdiraxmaan adaa'ifi can camr ibni shucayb can abihi can jaddihi fi hada albaabi huwa saxiixun ayda ka hor wuxuu sheegay xadiiska waxa weeye markaa jaddu yani xadiiska markaysaga kasiir ibni cabdillaah ibnu camr ibni cawf xadiiskaasi inuu yahay asaxu shayin fi lbaab oo aan markaysaga aanu ogeyn wax ka sixa badan taasina waxay noqonaysaa xadiiskana inuu saxiixiyo waa xadiis kaloo la macnaa xadiiskan markaasuu dabeedna uu yihi xadiiska marka cabdillahi ibni cabdiraxmaan adaa'ifi can camr ibni shucayb can abihi can jaddihi fi hada albaabi huwa saxiixun ayda isna waa saxiix وعبدالله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث يعني مقارب الحديث ويا مقارب يا مقارب لبدا مد والبا لو ضبطيا مرنا وحوي حديث كيسا يعني اسغا حديث كيسا يعني كو دواانيا احاديث ثقات ايا معنيهdu noqonaysa marna حديث كيسا lagu dhawaanaya bay noqonaysa مقارب الحديث ama مقارب الحديث kala yiraadana waa حسن الحديث markay isaga ay ahlu cilmigu muhaddisiintu ay ku dareereen culamada kale ee saxiixsay waxaa ka mid ah alciraaqi zaynaddiin alciraaqi xaafid alciraaqi oo yidhi isnaaduhu saalix taasna waxay noqonaysaa markaisaga taxsiinu xadiiska markaa taxsiiniyey sida nail awtaarkaba ku sugan iyo cawn almacbuudkaba waxaa kaloo markaa xadiiska saxiixiyey mubaarak fuuri oo tuxfatulaxwadiga marna waa ku taxsiininaya marna waa ku tasxiixinaya laba safxadood oo isku xiga ayuu midna ku saxiixinayaa midna ku taxsiininaya calaa kulli xaal waxyaalaha marka ahlu cilmigu ama caalim keliya laga yaabo inuu marna yidhahdo xadiisku waa xasan marna uu yidhahdo waa saxiix yacni dadka qaarkood waxay dhici karta inay u qaataan tanaaqud sida marka waxa weeye dadka qaarkood ay markaa ku tacniyeen sheekhulalbani ay tanaaqudaad iyo risaalo la yidhaahdo markaysaga ay qoreen yacni mid markaa saqaaf la yidhahdo mubtadica oo suufi ah oo yacni markaa jahmi ah oo marka waxa weeye waxyaalo badan ay shuruur badan ay isugu timi ayaa wuxuu qabay qoray kitaab layaha tanaaqudaat alalbani alwaadixaat marka waxa weeye haalibka waxa uu sheegayaa tanaaqud ma aha waayo caalimku inuu yidhaahdo xadiiskani waa xasan oo u jeedo daatadiisu xasanu yahay ow haddana marka la yidhahdo xadiisku waa saxiix oo u jeedo waa saxiixun ligayri dee wax tacaarudi kuma sugna xadiiskii waxa weeye xasanun lidaati ictibaar baa markaa laga eegaya laba ictibaaroo kala duwan baa marba mid la milicsaday marna daatadiisaa la eego sidaasaa loo taxsiiniyey marna shawaahidda iyo dariiqyada kale uu leeyahay baa la jalleecayoo markaana sidaasaa loo tasxiixiyey marka wuxuu noqonayaa waa xasanun lidaatihi saxiixun ligayri wa kadalika inuu caalimku yidhaahdo xadiiskan isnaadkiisu waa daciif sanaduhu daciif ama fii sanadihi fulaan wa huwa daciif inuu yidhaahdo ow haddana mar kale la yidhahdo alxadiisu xasan xadiisku waa xasan tacaarud wax la yidhahda kuma sugna sababtaa inay ugu sugnayn waxay tahay mar wuxuu ka hadlay khusuuska sanadkan oo waxa uu yidhi xadiiskan sanadkiisaa daciifa muu jalleecinoo ma eegin shawaahid ma leeyahay mise ma laha mar uu itlaaqin xadiiska ducfigiisoo muu odhan xadiisku waa daciif farqaana u dhaxeeya yacni waxa weeye inaad xadiiskii itlaaqdo dacfigiisa oo aad tidhahdo xadiisku waa daciif iyo inaad tidhahdo sanadkiisu waa daciif saas aawoodee kutubu musalax alxadiis lafteedu waa mas'ala ay tansiisinayaan oo ay sheegayaan waxa weeye kutub musalax alxadiis waa masala ay tansiisinayaan oo ay tilmaamayaan haddii xadiis aad aragto sanadkiisu isagoo uu daciif yahay ilaa caalim aad aragto markaa tidhi yidhi xadiisku waa daciif ha itlaaqin adigu allahuma ilaa inaad baxsi weyn samayso aad iyo aad u baxsido oo dabeedna markaysaga aad ogaato xadiiskani wax shawaahida inaanu lahayn mooyaane ruuxa sidaa baxsiga noocaasa samaynaya ee dabeedna markaa tumaniinada noocaasa ku qaadanaya xadiisku inaanu shawaahid kale lahayn waana ruux markaysaga waxaan macrifa jayida cilmulxadiis kaga sugan walaa tudacif mutlaqan maa lam tajid yani kitaabka alfiyatu siyuudi laftigiisu masalada waa tansiisinaya isagu waxaabuu odhanaya markaysaga wax si mutlaqa ha u daciifin oo ha odhan xadiisku waa daciif ha itlaaqin intaanad markaysaga yani markaa helin yani tansiiska mas'alada la nasgaraynayo can mujtahidi caalim mujtahida oo cilmulxadiis markaa taqwiyadiisa iyo tasxiixiisa iyo tadciifkiisa xadulijtihaad ku gaadhay oo masaladaa tasriixiyay ilaa aad hesho adigu aad tasriixinin adigu axmed maxamed shaakir waa tacqiibinaya waxaanu tilmaamaya waxa weeye baaxisku yani markaa xadkaabayaanu gaadhin hadduu macrifa jayida ku sugan yahay oo dabeed markaisaga masaladii baxsiyo oo aad iyo aad markuu u baxsiyo markaisaga uu ku xasilo inaanu wax shawaahida lahayn waa itlaaqi karaa calaa kulli xaal in la yidhahdo sanadkani waa daciif iyo in la yidhahdo xadiisku waa xasan iyaduna saasayna u tacaarudayno isaga hor iman yani sanadku waa daciif waa khusuuska sanadkaas xadiisku waa xasanna waxaa laga tilmaamaya waa xasanun ligayri shawaahidda iyo dariiqyada kale uu leeyahay marka loo eego xasan uu yahay marka haalibka waxyaalaha uu sheegaya uu tanaaqudaadka ku tilmaamayaa wax tanaaqudaada markaysagaa kuma jiraan laakiin waxa weeye isaga ayaa markaysaga wax markaa fahmi waayey oo garan waayey marka fahamkiisa ayaa tanaaqudku ku sugan yahaye yacni markaa haalibka waxa uu sheegayo wax tanaaqudi hadalka sheekha markaa kuma sugna wax tanaaqudi yani kuma sugna waxaa kaloo xadiidka markaa quweeyey shawkani oo yidhi markaa axaadiistani markaysaga waxaan markaa qaarkeedba qaarka kale xoojinaysaa waxayna u islaaxaysaa markaysaga inay la xujayso sayruljaraarku saa ku tilmaamay sadiiq xasan khan isaguna rawdatu nadiya waxa uu ku tilmaamay isnaadkiisu inuu saalix yahay saas si laeg marka axmed maxamed shaakir isaguna markaa sanadka xadiidka waaba tasxiixiyey isagu oo marka hore wuxuu ka qabaa camr ibnu shucayb can abihi can jaddi inuu yahay min asaxi ilasaaniid saas aawadeed bu markaa tacliiqaadka uu ku leeyahay alfiyada siyuudi markuu ka warramayo baabka markaysaga waxaan markaa asaxulaxaadiis mas'alada markuu ka hadlaayo asaxulaxaadiiska waxyaalaha uu ku daraya waxaa ka mida marka camr ibnu shucayb can abihi can jaddi laakiin jamaahiirta muxadisiintu calaa kulli xaal saas ma maraan oo waxa markaysaga ay ku dareereen sanadku waxa weeye hadduu asaxo ilaa camr ibni shucayb in waxa weeye camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi inuu yahay xasanulxadiis culamo daciifisaana waa jiraan sanadkaas laakiin qowlka raajixa ah ee culamada markaa jamaahiirta ee muxadisiintu ay ku dareereen waa in marka uu yahay xasanulxadiis marka waa inuu yahay saas yadaa weeye aynay ahayn marka asaxul axaadiis aynay ahayn sida axmed maxamed shaakir sheegayo aynay ahayna markaysagaa min qabiili daciif siday markaysagaa culamo kale sheegayaan albanina waxa uu sheegay hadan uu khulaasadiisu uu yahay xadiisku inuu yahay xasanun lidaatihi saxiixun ligayri saa waxa uu ku tilmaamay markaa saxiixu ibnu maajah iyo irwaau lghaliilka labadaba markaa saas yada ayuu markaa ku tilmaamay marka calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis saxiixa axaadiis kaloo shawaahidana waa leeyahay oo xadiiska markaysaga waxaan markaa yani kasiir ibnu cabdillahi can abihi can jaddi xadiiskaasi waxa uu yahay oo xadiis isaguna markaysaga maqaamkan markaysaga waxaan marka ay ku kabeen inkastoo kasiir ibnu cabdillah uu matruukulxadiis culamada qaarkood ama in badan ay ku tageen inuu yahay matruukulxadiis ilaa qaarkood ay ku sheegeen kadib iyo wax la mida oo ay yidhahdeen waxa weeye waa ruknun min arkaani ilkadib ay sidaasoo kale ku tilmaameen marka calaa kulli xaal laakiin waxa weeye sida bukhaari ka qabo iyo tirmidi iyo waxay ku tusinaysaa axaadiistooda way taxsiiniyaan yacni marka waxa weeye inay arrinkiisa quweynayaan bay ku tusinaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk